dadka Soomaaliyeed yaa caan markaasi kee dhaqashada xoolo nool noocyadii shil gedisan taas oona ah il dhaqaale oo markaasi laga sameeyo nololo qoysas badan oo Soomaaliyeed ka ganacsadaas xoolo nool iyo ah tan markaasi faa'iidada bileeran lata haddii lagu faa'iideysan sidii la fadaya isla markaasina kor laga qaadna dhaqaalo waliba markaasi saameeyay dhaqaalo dalka waxaana ku mid ah bulshada ka nool magaalada Dublin iyo anka baaqi dadka Soomaaliyeed inay xooga saaran ku ganacsiga xoolo nool maadaama uu sameeyo ganacsi la helo karo faa'iidooyin fayla magacaygu waa cabdiraxmaan ture waxaan ku baraarujin lahaa dadkan maadaama ay yihiin dad xoolo dhaqataa haddana xoolaha aada iyo aad u dhaqda xoolihii ganacsigii la dardargeliyo si ay magaaladii ay kor ay ganacsiga ugu kobco ganacsatada inay xoolihii gataan si xoolihii maaratay faa'iido badan looga helo marka waxaan ku baraarujin lahaa ganacsatada in ay xoolihii u soo jeesadaan oo ay gataan oo ganacsigooda kusii laba jibaaraan dadweynaha redhobley ama jubbada hoose baan dhilahaa inaad ganacsigii kor loogu qaado sidii aan ka bulsho ahaan aan dalka uga hormarnayn magacaygu saxan waa cabdifataax xasan cabdulaahi dhaqdhaqaaqa ka degmo ahaan iyo ka bulsho ahaan ayuu xadaarad u yeelayaa kaasoo kala hagay macnaha qaybna way gadanaysaa qaybna way dhaqanayeen waa laga gadanayay qaybna way sii dhoofinaysaa meeshaas waxaa ka dareemaysaa in ninba ninka kale uu ku tiirsan yahay oo kharashii dhaqaale kasoo gelayo degmadana ay dhaqaale ay kasoo gelayso soo marka waxaan ku baraarujinayaa dadka deegaanka in ay samaystaan ka ganacsiga xoolaha ayna dhaqdaan sifoo labada dhinac waa laisku tiirsan yahay xooluhuna waa wax soo saarka number oneka ka ah hadda deegaankan aan joogno aad iyo aad baan ugu dhiirigelinayaa ganacsiga isku duwaha wasaaradda ganacsiga jubbaland ee magaalada dhoble ayaa ku hadalay faa'iidada magaalada inlata horumarinta ganacsiga xoolaha waxaa laga samayn karaa faa'iidooyin badan lacag ha ahaato sumcad ha ahaato sidii becsharada becsharooyinkan kale looga sameeyo ayaa looga samayn karaa xoolaha waxaan ku boorinayaa inay dadka ka faa'iidaystaan xoola dhaqashada iyo ka ganacsiga xoolaha degmada dhobley iyo dhammaan jubbaland waxaan ku boorinayaa inay xoolaha dhaqdaan xoolaha ay aad u saaraan xoogga ay u saaraan dadkii inay bartaan ganacsigii xoolaha ayna ka ganacsadaan xoolihii hadee haddayba noqdeen lafdhabarkii hadda wax kaloon hayna ma laha annaga webi ma lihin ma lihin bad nooma dhowo redhobley ahaan aad baan ugu boorinayaa inay ganacsiga ay bartaan ayna xoolaha ka ganacsadaan